أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulisa ka idiin haysa kuwooda ugu door karoon waxaa ka mid ah dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeeda faragelinta sahyuuniyadda yuhuudda ee soomaaliya ayaa ka dhacay wilaayahaadka bakool iyo jubbada hoose maamulka ashaadala dirka ee puntland ayaa sheegay in mujaahidiintu ay albaabada u fadhiyaan magaalada muqdisho maamulka garguurtana uu wajahayo amni xumo aada u baahsan kooxda riddada soomaaliya ayaa qorsheynaysa inay maleeshiyaad geyso gobolka sool ee waqooyiga soomaaliya mas-uuliyiinta olasaamiga ee baay ayaa kormeer ku tagay degmada labaatan jirow iyo deegaanka barbaare iyagoona kulmaan la qaatay bulshada deegaanadaas maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaasaamiga iyo galgaduud ayaa tartan aqooneed u qabtay faracyada macadka qurduba ee deegaanada diri iyo alshiil ee wilaayadaas waa subaxnimo isniina taariikhna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha rajab sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalaha iyaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida ethoobiya ee deegaanka awdilna oo ah deegaan hoostaga magaalada baydhabo sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee makuuda ee duleedka magaalada baydhabo dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qoshaysan saaka ka fuliyeen duleedka degmada baardheere ee wilaayada gado waxayna beegsadeen maleeshiyaadka murtadiinta dhimashada waa hal askari murtad ah dhaawacna waa sidoo kale hal askari murtad ah qaniimaduna waa qori ak fordhisaban iyo booshkiisa dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeeda faragelinta sahyuuniyadda yuhuudda ee soomaaliya ayaa ka dhacay wilaayaadka bakool iyo jubbada hoose aynu ku hormarna dhanka wilaayada islaamiga ee bakool iyo walaalkeen cabdiqani moxamed unataarigalanaawano tabeeme matabaano arlaada tiirshe unwa unataarigalanaawano tabeeme matabaano arlaada tiirshe unwa iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay ay isu soo tarayeen guuxa ka dhanka ah faragelinta maamulka gumaystaha yahuudda uu ku hayo waddankeena soomaaliya ayaa wilaayaadka dalka soomaaliya waxaa ka dhacay bannaanbaxyo looga dhiidhanayay damaca yahuudda ah ee qabsashada dalkeenna bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa dhankooda si weyn uga falceliyey imaanshaha yahuudda ah ee gobolada waqooyi galbeed soomaaliya iyagoona diidmo xoogan ka muujiyey arrimahaasi magaalada tiyoglo waxaa ka dhacay dibadbaxyo ballaaran oo ay ka qayb galeen boqolaal dadweyne ah hoggaanka dhaqanka iyo culimo waxayna fariimo kulkulul hawada u mariyeen cadowga allaah ee yahuudda ah iyo atbaacdiisa yahuudda hadda wararka ka qaaday waddanka soomaali dadka muslimiinta ma inka dhekanyaa aran eed an xunga anka dhekanyi taariikh xunga anka dhekanyi iniyoo markaas sheegadamu hadhowaayaan hadhowaynay eraan yahuudi taariikhdee la ogyi xilligii nabi moxamed iyo qurintii dhexe iyo hadda al'aan hadduuna roogna xaalkaiyo marahayaan mu'aamarada muslimiinta la doonahayo la ogyi ummadda soomaaliyeed ma inka baagay nimankan murtadiinta eh ee waddamaha madaxweyne kaenlana ini markale la dagaalamo mayweele nimankaas maingeyna galanga maingeyna yahuudi iyo gaalada kale hindhi maingeyna yahuudi iyo gaalada kale marka inay haldhinilku maro nimankan lala dagaalamo ilaahay subxaana wa taala lan kaalmaysado yahuud waxaan u sheegaynaa iyo gaalka wataba iyo murtadiinta dabadhalafkaah inay soomaaliya yahuud aan ku noolan doonin insha allah ilaahay idinkiis hore aabbiyaasha anaa u soo diiday annagana waa diidanna awowiyaasha annagaa soo diiday waa diidanna dalkan soomaali baa iska leh muslim baa iska leh yahuudna wax kuma leh mana lahan doonto insha allah nimanka murtadiinta ah oo xasan maxamuud uu weyn yahay oo beenta sheegaya afar iyo labaatan sana dadka beenta ku sheegaya iyo cira nama sii karaan mana ka iibsan karaan iyagana ma laha dhoolka muslimiin baa iska leh yahuudun onay tahay fargeliintii waddanka soomaaliya hagilidii gaar ahaan somalilan walaaladaan ee dhulgashir kuwahan soomaaliyaasdaleer dhulkusigaa yahuudasay ini lutiyahan saarn iyo insheegan haddii hasaarton jab i halaag ini loola kulmaaso insheegan insha allah ee bulshada soomaaliyeed magacoo ka aadina ee aragahaytan dhibaatada too una shalay una ka jarni towahniinka ziyaadi yahuudun oonay tohay hata wadankun haka ziyaadahayt ini lutiyahan saarn la dagaalantan bilaan imigil nuswaad i rujaal katan yahuudunka horseetan bismillaahi raxmaan araxiim walaalow dhowo bannaanbaxga mayba iinku bahay wal eedi eed enwin mayba aragahayna bannaanbax oo yahuudi xaaqadinta hayti xaasidta hayti cadowka ilaah iyo cadowka muslimiinta hayti oo lahan ku horjeeda eedi eeda aan qayraysigna shacuurtana eeda aan ka casanta mayba aan ka baagay dadta muslimiinta dhammaan inta muqalkaan aragaas iyo intii oo mayba aha maqalkaana may waa dhegi doonta insha allahu in la diyaar garoowe istacdaad buu hulli gala cadowka ilaahay mayba noo dheeraya haniin dhowaadi cadowka ilaahay lilijahatama yaan ka baagay dadta muslimiinta shacabka meelbir hoga insha allahu tacaala naftaano lay goho doonto ma waan yahuudna ardaan insha allahu dhedheel maka qabsa doonto bilahay ar xaqiiqa ahaan wayba la ogyaa yahuudi walaa yee samaytay labadii sano un haddaha dhaafnay oo ka suubadii dadkii marasta haayay barmageedada haayay reer falastiin oo masaakiinta haay sadaya geek ngalle ilanka hadda geek ixtiraafee leh in nimankaas rajan la hayna ilaahayna nama umarana ka hirin hayna murtadiin ayin runtii kuwa nasaarada hadho waaye muqdisho fadhiy iyo kuwa kismaayo fadhiy iyo kuwa haddii yahuudo hadho waaye hergeyso fadhiy inay mithil ayin aan argahayn ummadda geeka runtii xaqiiqadii jartay ogaadeen waqooyi galbeed nimanka degan oo xadaarada rasmiga ee soomaalida culimmada rabbaaniinta ah kubati la ogiin la gorodow dadka soomaaliyeedoo runtii inka qiimo badanna ka tilmaamana may lenaa runta xaqiiqada lanke runtii nolol ama geeri nasre ama shahiid may siin lenaaha nolol adduunyo oo liidato ka niilitaan haddii nimanka yooga ee nagataan shucuub nimankan ka horkooye isku dhiciye tan iyo markii maamulka ashadalla dirirkaha ee somalilan ay ka soo yeertay in gobolada waqooyi galbeed soomaaliya ay ku soo dhoweeyeen yahuudda xaaqidiinta ah waxaa bulshada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay kala hortageen caro iyo diidmo xoogan jasaaka allahu khayran walaalka cabdiqani iminkanaan eegna dhanka wilaasaamiga ee jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame iyo walaalkeen faysal mahad soomaali haye faysal
halkan waa mid ka mid ah waddooyinka magaalada jamaame saaka waxaan ka qaybgelayaa bannaanbax ballaaran oo ay dhigayaan boqolaal dadweyne muslimiin ah oo ku nool xaafadaha kala duwan ee magaalada jamaame bannaanbaxan waxaa looga soo horjeedaa faragelinta yahuudda xaqidiinta ah iyo waxay aqoonsiga ku sheegeen ee ay siiyeen maamulka ashaadla dirirka ah ee ka jira gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya dadweyne fara badan ayaa ka qaybgelaya bannaanbaxan saaka ka dhacaya magaalada jamaame gobolka jubbada hoose dadku waxay wataan boorar waxaana ku qoran halkudhibyo kala duwan waxay ku diidayaan kala qaybinta dhulka soomaaliyeed iyo in yuhuudda taaka ka mida dhulkan ay cagaha soo dhigto qaar ka mid a bulshada halkan ku bannaanbaxaysa ayaan mikarafoonka andalus la dhex qaadi doonaa waxaan wax ka weyddiin doonaa sababaha ugu waaweyn ee bannaanbaxooda uu ku saabsan yahay shucuurka ay muujinayaan iyo dareenkooda
waxaan joognaa jamaal magacii waa saalax maxamed waxaan ku cabirayaa dareenkeyga dalaa bannaanbaxa looga soo horjeeda yuhuudda yuhuud marrabna annaga dad muslimiin aan nahay walaalayna xasuuqi u geystana waad kaysalnaanahay wax kale uma ogoli waa iska dhicinanaa wa intii qof ruux islaam muslim nabad nafee ku jirto yuhuud waa iska dhicina aan la dagaalmayna waa iska dhicinayna annaga dad muslimiin aan nahay muslim iyo yahuudda isku faraxmo diinna nagama dhexayso dalna nagama dhexeeyo yahuud dalna lagama dhexeeyo diinna nagama dhexayso kamana ogolaana waa iska dhicinayna mana ka qaadan doono mana yeelayna allahu akbar bismillahi raxmaan raxiim anoo ku bilaabay magacayda maxamed cusmaan waxaan maanta shuxuurteeda u muujinayaa inaan micne yahuudda dabaca eeda ay leedahay ama waxay ku riyoonaysa inay midna u suurtooleen inay mujaahidiinta taagan yihiin marna lagama yeelahay insha allah waa lagu guulaysan doonaa waa mahadsan tahay magacaygu waa khalleeya dharyeerta ku rarjaba shuxuurteeda dareenkee way kacsan tahay gaal ma dooneyno yahuud ma dooneyo aqoonsu sheegi soomaaliya yahuud aqoonsan biyamina tayahu dhiiboobka dhalata alla ku dhacdo ma dooneyno gaal yahuud dhulkaada cagta ma soo saarayo waa diidlay abdullah maxmuud yahuud waxaan soo gelahay dhulkaana lug ma soo saar doonto insha allah billah alkariim allahu akbar yahuud waxaa usoo daba jeedaa dhulkaana dhulkaanay rabaan dhulkaanna meelaha insha allah gaal wax magac sheegto inuu dalka soomaaliya lug uu soo gelin meel naskaadilla meel waa ka nooleena ma ku dhex karaa haddaa alla ka cabsooyse maanta dhimashada xaqay tahay maanta alad baxo alaga saara meel as as uu taageen dhan baa laga gebigiis baa laga saara kadib anaga waa tashanaynaa ba soomaali baana ha wadankeena waa ilan qabsan ninkaasay ilaa wadankaaga soomaaliya oo dheefka doonka doonka kasoo doontay alla dheeftaada maxaa kuu diiday muslim baa tahay yaa marka annaga aan u jeesano dalkeena iyo dadkeena yaa masaakiinteena aan ogaano gaal aan iska saarna gaal wax walba ugu soo maqaa ilaah abuurta ma jirto walaal magacii waa macalin qabiil ilaah baa ku mahadsan waxaan joogaa jamaame hadda waxaa weeye waan u dhannahay yahuudda alxamdulilah waan ka soo horjeednaa haddaynu nahay muslimiinta ku dhaqa jamaame yahuud waxay doonayso mana yeeleno mana yeeli doono insha allahu tacaala waana ka hortegi doonnaa gaaladii yahuudda ahayd oo macnaha inay waddankeena ay qaataan ay rabaan marka somalilan ninka la yidhaahdo eh, cabdiraxmaan ciro magaca u bixiyey waxaa waaye cabdiraxmaan ciro lama dhehe cabdilyahuud yaa la dhahaa cabdilyahuud waxaan leenahay waddankeena anaga ma yeeleyno mana doonayno in waddankeena la qabsado marka waxaan leenahay gaalada mar walba anay raalmkani ilaahay abdhaa walan tardaa canka alyahuudu walan nasaara xataa tatabic millatahum ree ahluljamaam waxaan leenahay hala diyaargaloobo qof walbana qorihiisina ha qaato insha allah dhammaan waxaa ka socda maanta shucuurta aad ay u kacsantaa ininkeedu waxaa ka muuqata farxadda ciidanka wawaasan iyo shicibka isdhex guuraan markaan arkay maasha allah maasha allah aad yahuudaas yahuudaas naceebkaan u qabno raadkeeda meesha meel ay dhigto aan ugu sujuudi karin لتجدن أشد الناس عذابة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا أعد وحاولوا لعبها يهود anigoo magacayna ayme ibraahim axmed oo joogta degmada jamaame halka maanta waxaa ka jiro baraanbax aan ka soo horjeedno yuhuud yuhuud inay somalilan ee soo dhawaysato anigoo magacii ku bilaabaya suleeqa saalax cabdi oo joogta degmada jamaame maanta waxaan u banaanbaxaynaa banaanbaxa naga soo horjeedno aqoonsiga uu aqoonsaday yahuudda somalilan wallaahi ma ogolaanayno yahuud maanta waxay samaynayso shacabkan oo falastiina waa imaanin gumaad ku hayaan anigana taas maanta dagaal ayaan ka xignaa lagama yaabo inaan maalin un ogolaanno magacayga umma xaaris lagama yaabo inay dhulkeena qabsadaan oo soomaaliyeed cabdiraxmaan ciro inuu gato dhulkiisa dhul maasan gaban wuxuu gato walaashiisa hooyadiisa dadkiisuu gatay jihaad baan diyaar u nahay rag iyo dumar inaan dhulkeena iyo diinteena iyo dalkeena aan difaacano
ninka xumoo la yidhaaho cabdiraxmaan ciro ma arki karno ma arki karno maxaa ku nacabtahay diinteena iyo dalkeena inuu sao gatoos rabaa ma rabno ma rabno ugu horey anoo magacay ku bilaawo juweeriyo waxaan joogaa degmada jamaame maanta waxaan ku ballaanbaxaynaa cabdiraxmaan ciro waxaan leenahay middas carawiin ayaan ka qabnaa waana ka dhiidhinaynaa ciro waxaan leenahay waad riyootay riyadaana kuma suurtagelin insha allah waan dagaalam doonaa saan rag iyo dumar aan u nahay maamulka ashaadal dariirka ee puntland ayaa sheegay in mujaahidiintu ay albaabada u fadhiyaan magaalada muqdisho maamulka garguurtana uu wajahayo amni xumo aada u baahsan tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkee nuur cali warsame abushiiba wasiirka warfaafinta maamulka shaaldiriirka puntland maxamuud caydi dirir ayaa mar uu ka hadlayey safar uu qorsheynayo in murtad xasan gurguurtay hogaamiyaha kooxda rirdada uu ku tago laascaanood kuna soo hadal qaaday xaaladda amni ay ku sugan tahay kooxdaasi waxa uu sheegay in ciidamada al-shabaabulmujaahidiin albaabada ay u fadhiyaan magaalada muqdisho waxay doonaan iyo xilligay doonaan ka howlgeli karaan caasimadda murtadirir ayaa sheegay in kooxda riddadu ay wajahayso fashil amni iyo mid siyaasi oo aad u xoogan isagoo ku eedeeyey in maamulada qaar iska fogeeyey talada kooxda riddadana uu isagu isku soo koobay haddana ku howlan yahay sidii uu colaad uga horin lahaa gobolka sool waxaan maqlaynay ayaamahan se waxaan ka soo yeerayay xasan oo gidaarka ka soo go'ay adduunka albaab kastaa ka soo xidhmay waxaan arkaynay inuu leeyahay waxaan tegayaa khamiistan laascaanoo tegayaa xasan midnimada uu doonaya in lala difaaco ee uu raadinaya maxay tahay isagu hadduu dadka kala qaybinayo oo ficilkiisa ku kala qaybiyey oo afkiisa ku kala qaybiyey oo mabaadi'diisa ku kala qaybiyey dadkii soomaaliyeed dastuurkii buu tuuray baarlamaankii baa wadda ka qaaday ra-iisul wasaare ma jiro isaga keligii baa ra-iisul wasaaraha al-shabaab ammaan darrada waad arkayseen wasiirka arrimaha dibadda ee china oo doonaya inuu booqasho ku yimaado hawada soomaaliya markuu soo galay buu ka noqday meesha ayaan lagu qarxinin dowlad xumada iyo mabaadi' la-aanta iyo xog la-aanta uu dowladba aan war u haynin waxay sababtay iyadoo uu haysto in ka badan soddon kun oo ciidamo amisoona iyo nan amisoona isugu jira siddeetan kun ku dhowaado soomaaliya in al-shabaab labada iridood ay xamar ka fadhido waxay doonana ka sameeyaan dowladii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka wuxuu ka dhigay qaar uu ku duulo qaar markay madaxleedkoodu dhammaatay uu yidhaahdo doorasho ma qabsan kartaan xasan guri baa ku soo dumay meeluu ka bixuu la'yahay muxuu raadinayaa hadda naascaanood baan tegayaa buu yidhi muxuu raadinayaa wuxuu raadinayaa dagaal lagu riiqin waa inuu dhex maro hore wuxuu u sameeyey dowladihii dunida ee isdiidanaa ee cadaawadu ka dhexaysay ayuu mid walba heshiis gaara la galay deedna dagaalkii iyaga ka dhexeeyey waxay keentay inay u soo raraan soomaaliya gudaheeda oo turkiya uu ku leeyahay saldhigyo militari ku leeyahay muxuu ah meesha la yidhaahdo muqdisho haddana yuhuudda soo damaacday iyana meesha la yidhahdo berbera soo damaacday oo tii iyana halkaasaan degayaa hore aynu ogeyn xiisadii etoobiya aynu ogeyn aynu arkaynay sacuudiga iyo imaaraadka oo yeman isku dilay yacni waxa weeye danihii dunida ee isdiidanay dhammaantood buu wuxuu keenay dalka soomaaliya gudihiisa dhammaan intaana haddana wuxuu koonayaa inuu gobolka sool keeno haddana mar kale dabka la saaro dadka halkaa degan hadalka wasiirka warfaafinta maamulka ardada puntland ee ka dhanka ah madaxa kooxda ardada soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xili murtad gurguurta uu qorshaynayo inuu ka dego magaalada laascaanood socdaalkaas ayaana la sheegay inuu yahay mid uu ku cadaadinayo maamulka ridada somalilan jasaaka allahu khayran walaalka abushiiba kooxda ridada soomaaliya ayaa qorsheynaysa inay maleeshiyaad geysa gobolka sool ee waqooyiga soomaaliya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad sida laga soo xogtay saraakiil ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegaya in kooxda ridada guurguurta ay qorshaynayso in maleeshiyaad ka tirsan ridada ay geenayso deegaano ka tirsan gobolada sool iyo togdheer maleeshiyaadkan oo si rasmiya tiradooda loo ogeyn ayaa la tilmaamaya in kooxda ridada soomaaliya ay geenayso in saldhig ay ka dhigtaan magaalada laascaanood ee gobolka sool arrintan ayaa abuurtay xiisad cusub oo u dhexaysa kooxda ridada soomaaliya iyo maamulada ridada somalilan iyo puntland kuwaasoo diidan in kooxda ridada ciidamo geyso gobolka sool sidoo kale wararka ayaa tilmaamaya in maalmaha soo socda magaalada laascanood uu tegi doono xasan guurguurte madaxa kooxda ridada soomaaliya arrintan ayaa ku soo aadaysaa xilli dhowaan yahuudda dowlad madax bannaan ay u aqoonsadeen maamulka ridada somalilan oo sannado ka hor ka talin jiray deegaano ka tirsan sool oo ay ka mid tahay magaalada laascaanood jasaaka allahu khayran walaalka casaam mas-uuliyiintuna saamiga ee bay ayaa kormeer ku tegay degmada labaatan jiro iyo deegaanka barbaan iyagoona kulamo la qaatay bulshada deegaanadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku ibaadeysanaya walaalkan bashiir muxidiin abu ayman wafdigii ka socday maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay ee muddooyinkii u dambeeyey ku jiray socdaal kormeer iyo qiimeyn ah ayaa safarkoodii ugu dambeeyey ku tagay degmada labaatan jirow iyo deegaanka barbaare ee hoostaga degmada qansax dheere intii ay wafdiga ku sugnaayeen deegaanadaasi waxay kulamo midho dhal ah la qaateen mas-uuliyiinta maamulada culimada salaadiinta waxgaradka macallimiinta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada iyagoo si qoto dheer uga wareystay xaaladda guud ee nololeed amni waxbarasho iyo baahiyaha asaasiga ah ee bulshada sidoo kale wafdigu waxay kormeer ku sameeyeen goobaha waxbarashada ee degmada labaatan jirow iyo deegaanka barbaare iyagoo qiimeeyey duruufaha waxbarasho ee caqabadaha jira ugu dambeynna wafdiga ayaa gaarsiiyey bulshada deegaanadaasi adeegyo caafimaad oo bilaash ah kuwaasoo isugu jiray baaritaano iyo daawooyin arrinkaasoo ay si weyn u soo dhoweeyeen bulshada sheekh xasan oo ka mid ah culimmada degmada labaatan jirow ayaa si gaara u bogaadiyey mashruuca gurmadka isagoo ku tilmaamay mid wax ku oola oo waxweyn ka tari kara xaaladda bulshada bay ciidanka faraha signaa wilaayada islaamiga bay oo daawaba islaan aninshaanti eedna dadweynaga roogaan muslimiinka ciidanka faraha sinyin walyaablana daawada la qaadado haay oo wilaayada dankadaagdiya maalintan roogniya ilaahay kuma hadiyaan ba'da xamdilaahi ilaahay madiin ma hadiin walkas usulan kuma hadiya markan walaalaha wilaayada islaamiga bay ya daawon aninshaanti bay ba mudanyiin intii ilaahay hamdijay badiya ma hadiino shukriino jazaahum allaahu khayran allana guudahan harakada harakatu shabaab mujaahidiin markan eeda ilaahay mahadle dadweynaga muslimiinka labaatan jaroo ku nool geeka eedan farahsinyin daawba islaan ee qahdohayan sifayla ilaahay mahadle farahsinyin arrintaasi mayba muslimiinka aan hadalo hayna inini la qeybsadan ogaadan haaniyan maadaama odow khaariji ee gaale laladegaa lamu haay mugaalyaalkii oo ugu wiinayeen muqadisaadka hayan haysadan tantan kiigdamayba ilaahay ka rajayaane inay daawadun baislaanta ee laka qiibi mugaalyaalka codowka haysada laka qiibi yoona se farhan yoona ilaahay mahadlesaasay ninka la qiib galan yaa rajayaan ilaahay ka tuugan sidoo kale waxgaradka degmada labaatan jirow ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay daawoqaybinta iyo kormeerka tooska ah ee wafdiga wilaayada islaamiga ee baay ay ku tageen degmadaasi anoo leeraw magaalay huseen mursal leeraw waana ka sugana degmada labaatan jarow gaar ahaan gobolka baayneeta koley insha allaahu dadka gadaalkay surun isan argaasan dad daawula daawula siyohayo daawu qaadadahayo oo jiri sheegadeen daawadaas oo casriga ahoo eedan fayle beesona malka dhiibahay daawo oo beerka beeso laka gadahayo beeso laka shalgadadahay mae daawo oo islaamka dadanka deegahayo ilaahay fadliyey shaacirkaan oo sheegay ibraahim ama eraaye dooyintii ala walka darsaday jihaadka ta dareere damboy madiiro doqono alaf mina lamba doorki ka adingi dibay linki dhiinaytiw geek lamba daawo fadaay wal siyohay iyadoo doolar iyoona diinaar iyo daheblinka dhiibaan yalla siyohay daawo oo geek taydiyana fayl taarigdiyana fayl intiyaas oo geek dadka oo migil ibilaan nisaa wa rijaalan gabdhaha muslimiinta iyoona dadka mujaahidiinta dadka oo geeka oo muhaajiriinta dadka ansaarta dhan welba wana neeska jara intaas iya geeka daawo inta lakasyohay beesana malanka baahan baabuur oo daawo a geeka kumaankun dolar daawadiis ini lahagadi langmalayo ya beesalaan la dhiibohay maadaama taas geeka islaamka farxadaas ninlakooy mujaahidiinta sababtee oo shuhadadiya dhiija dareeraha hoos yowna harsadahayn sababtee yaa laka heli geeka intaasey ma geeka gaala arlaadunsa mahaadafan kitaabkan ilaahay ninka maamulowlgal walbadan faa'iidaya ninkooy owil hormahaaday jaran maanumay walka musaawaraay gaalada ka musaawaraasay waldhihi iyoonay walhunlay kiinsheenay jarti hati geeka may yay walkiinkooya may ambaahanta laka leey walaad ambaahanta oo geeka sheegda yalla ka sii hay alxamdulilah ilaahaynka mahadnagaan ba'dallaahi dadka mujaahidiinta amiirkana abu ubeyde ka bilaawda xafidahullaahu iyoonay too intii ka hoosayto umarada islaamka eh yaanku mahadnagaan ba'dallaahi qaar ka mid ah dadkii ka faa'idaystay gurmadka ayaa muujiyey mahadcelin ballaaran iyagoo xusay in adeegyada la gaarsiiyey ay ahaayeen kuwa ay si weyn ugu baahnaayeen
mayle reeye magaagayna isaaq ali aadam isaaq weynoyinkase marka insha allaahu waliningma wate farhad oo myu aha ummad badanoo mayl raayse degmada labaatan jarow iyo ka noolna insha allaahu degmadan marka kowaad mee marlamaad marsadaad iyo macnaha soo sognaynioo mayaha noocaas daawadaas takhaatiirka oo mayaha ayaa ka qiibayaas oo caafimaadka eh marka mayaha ilaahay kubacd waleenka mahadyaane amiirkana guud mayaha rakada tuma markaas kadib mayaha dadka oo marku mayaha ayaa shaqadaas lalahayano walbadan mayaha ku dardargeliyano juhdigaas biyen ee ilaahay kubacdanka mahadyaan marka dad badan oo tabar daran oo mayaha ayaan awoodna iniyo mayaha ay meylo caafimaadka raadsadaan iyo mayaha laka daryeelahay marka kowaad marakun dhowr mara marakumayaha ayaa hana martay farhadaas waan dad badan ka faa'iidaysadeen insha allah dadka faa'iidaysa naftarkay ka mid ahaay marka insha allah waliba fadaanaha ee mar walba mayaha tilaabada mayaha tilaabo la higi doonta ilaahay may ku rajeeyana intii oo mayaha magaalooyinka oo mayaha adowga hadda haysado oo duulaanka haysada ilaahay noo saaro doono mayaha ilaahay noo jibye xabiibo sheekh maxamed axyare magaagay degmada labaatan jir oo ka noolo alxamdulilah ilaahay mahadle lumiinta hana booqdaan gaar ahaan degmada niinka kooyaan daawooyin iyo onay meel dheeraayso safayla niisiyaan alxamdulilah iyadaan ka mahadsiinyin iyoona ilaahay iyoona ku abaalmaray gaaladan alle noogobada cadowgana alle burburay farxad iyo onay meel dheeraayso farxad linkooba kornay maasha allah ee yaa qabna geeg ugu dambeenna waxaa halkaas ku soo dhammaaday safarkii iyo kormeerkii maalmaha badan qaatay ee wafdiga wilaayada islaamiga ee baay safarkan ayaa noqday mid ka mid ah safaradii iyo mashaariicdii ugu ballaarna ee wilaayada baay muddooyinkan laga sameeyo isagoo si rasmi ah u soo gaaray gebagabo wanaagsan khitaamuhu misk jazaaka allahu khayran walaalka bashiir maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa tatan aqooneed u qabtay faracyada macadka qurduba ee deegaanada diri iyo celshiil ee wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen مروان محمد جيل تحدى صعبا فأبدأ روحا وعزما قويا maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada galgaduud ayaa markii ugu horreysay qabtay tartan aqooneed oo heer wilaayo ah kaasoo u dhexeeyey faracyada kala duwan ee macadka qurdube ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada galgaduuda tartankan oo ah mid taariikhi ah islamarkaana aan horay uga dhicin wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa ah mid weli soconaya wuxuuna xambaarsan yahay ujeedooyin waxbarasho iyo tarbiyadeed oo qoto dheer ah tartanka ayaa ah mid diiradda saaraya culuumta shareecada iyo fulinta kala duwan ee islaamka iyadoo ay ka qaybgelayaan arday isugu jirta fasallada hoose iyo kuwa dhexe ardayda ayaa ku tartamaya aqoon feejignaan iyo faham qoto dheer oo ku saabsan diinta islaamka warbixintan waxaan si gaar ah ugu eegaynaa tartan xiiso badan oo dhex maray faracyada maxate qurdube ee deegaanada dirri iyo ceershiila ardayda ceershiil ayaa safar aqooneed ku tegay deegaanka dirri halkaas oo ku dhex maray tartan ay si weyn u daawadeen dadweynaha labada deegaan ardayda labada dhinac ayaa ku tartamay shan maado kuwaas oo kale ah fiqhiga islaamka siirada nebiga sala allahu calayhi wasallam axaadiista nebiga tajwiidka iyo tafsiirka qur'aanka kariimka ah
su-aasha xigta waxay ku aadan tahay majmuucada qarnaadda ee ka socota deegaanka dirri waxay leedahay su-aashu sida tan man wafada cala annabiyi sala allahu calayhi wasalama fi sanati alcaashira waxaan rajayaa inaad si saxa kaga jawaabtiin
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيب ومنير مع آدم وقصعت مجموعة قرناضة أنا ترسمي سماعة قردوة فرعي سديغان كدري هذا بس واشر الويدي جاوبت هذا نسكت حي وداعي ساسيطا في السنة العاشرة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وفد من نصارى نجران majmuucatu qarnaada su-aashooda la weydiiyey kana socotay maadada siirada jawaabta ay ka bixiyaan waa jawaab sax ah waxayna sidaa daraaddeed ay ku helaan laba darajo
waayahay su-aasha xigta waa majmuucatu faaruuq ka socota deegaanka ceelshiil su-aashu waxay leedahay maa huwa sakt بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنيقو مقعيو يا عيني أحمد كنسعو ترتم يا شمعك قرطبة فرعي سعرشيل خاصة مجموعة الفاروق سؤال الويدي جوابته وحين قريسا إن شاء الله السكت قطع الصوت زمنا لطيفا أقل من زمن الوقف بدون تنفس بنية متابعة القراءة majmuucatulfaaruuq su-aashooda la weydiiyey kana socotay maadada tajwiidka jawaabta ay ka bixiyaan waa jawaab sax ah waxayna sidaa daraaddeed ay ku helaan laba darajo
su-aasha xigta waxay ku aadan tahay majmuucada qarnaadda waana maadada xadiidka su-aasha koowaad iqra' alxadiida athaalith wasabciin min alkitaab بسم الله هذا بس سؤال على ويدي جوابته إذا هذا اسكت وحي ودعي ساسدة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء كي تمتشد الشعيثة وتستحد المغيبة رواه البخاري ومسلم su-aasha xigtaay majmuucada ka socota deegaanka ceelshiil waxayna leedahay su-aashu maa huwa xaddu lqurbi bayna alimaami waalma'muumi wa kam sajdatan fi lmaktuubaat waxaan rajayaa inaad si saxa kaga jawaabtaan بسم الله أنا قوي مقعي وياي عبد المالك عثمان كان أسعى ترتمياش معك قرض وفرعي سعال شيل أي مجموعة الفاروق إن شاء الله تعالى سؤاشنا الويدي جوابته وحين قنيسة وحد الغرب بينهما 300 ذراعا تقريبا وفي الفرائض 34 سجدة tartanka ayaa noqday mid aad u adag oo ay labada dhinac muujiyeen diyaargarow sare iyo karti aqooneed majmuuco weliba waxaa la weydiiyey toban su'aalood dhammaantoodna si buuxda ayay uga jawaabeen taasoo ku qasabtay guddiga tartanka inay keenaan su'aalo dheeri ah si loo kala saaro labada dhinaca su'aalaha dheeraadka ah ayaa gaaraya afar su'aalood iyadoo majmuuco weliba la weydiiyey laba su'aal فقرضبة روتنا من حياض وفكر لا يحاض به الكلام أيا ناصيا تعرف كنها علم وكن دوما على حفظ تدوم وكن دوما على حفظ تدوم kadib juhdi dheer iyo tartan aad u adag guushu waxay ku raacday faraca maxadka qurdube ee deegaanka dirri halka ardayda deegaanka ceershiil ay guuldarro ku raacday hal su'aal oo qura ah si kasta ha aatee ardayda ceershiil waxay muujiyeen juhdi adkaysi iyo aqoon aanan dhayalsan karin taasoo si weyn loogu bogay سبقنا بشهد العلم حتى تسامينا وكان لنا النجوم تضاولنا ببنيان الحضارة فذاك الفوز والخير العميم فذاك الفوز والخير العميم فرحمة ربنا أبدا عليكم مدى الأزمان ما نشرت نعيم مدى الأزمان ما نشرت نعيم goobta tartanka waxaa goobjoog ahaa dadweyne tiro badan oo ka kala yimid labada deegaan waxaana halkaasi kelimaad kooban ka jeediyey waalidiinta ardayda faracyada dirri iyo ceelshiilla ilaah baa mahad iskale suu keena keena meesha waxaa haddana mahadsan macallimiinta iyo culammada timid oo maaragtay madhaadiyahaysay qurduba inay maaragtay ay meeshaa faa'iidada dadka tusaan waxay soo barteen waxaan ognaha marka dadka inuu mugdiga ka baxay waa aragnaa haddaan waalidiinta nahay waa aragnaa ilayha husi adiyaan leenahay macallimiintana kor allah ka dhigo meeshan waxaan isugu niminay tartan tartan diineed ah aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay biidnillaahi ilaahayna na waafajiyey annaga waalideyntaa nagu soo dadaashiiyey na hanuuniyey ilmahayna cilmigaan iyo tusiyey kitaabka iyo sunnada macallimiinna siiyey intaas baan ku mahadinaynaa tartankan aqooneed ee uu qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada galgaduud ayaa ah mid saacad u muujinaya dadaalka joogtada ah ee lagu horumarinayo tacliinta islaamiga ah iyo barbaarinta jiila aqoon iyo anshax leh waxaana uu tartankan noqday fursad qiimo badan oo ardayda macadka qurduba ku midaysay tartan cilmiyeysan una suurtagelisay inay muujiyaan kartidooda iyo heerka ay gaareen sidoo kale macadka qurduba iyo faracyadiisa kala duwan ayaa lagu ammaanay diyaarinta arday aqoon edeb iyo hufnaan leh taas oo ka marakacaysa manhaj midaysan macallimiin karti leh iyo nidaam waxbarasho oo miro dhalay jasaaka allahu khayran walaalka marwan guud ahaan walaalayaga muslimiinta warkiis waxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga gaal andalus saaka waa anaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageli waan ugu mahad celinayna allah subxaanahu watacaala walaalayaga muslimiinta oad kumadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala hadinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga gaal andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wajihaadakum mubaarak